بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo shimaha cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharixa sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waxaan bilownay baabu dikri maradi alqalbi wa mowti wuxuu u baab yahay kahadid laga hadlaayo cudurka qalbiga ku dhaca iyo qalbigu inuu dhintaba sheekh fawsaan sharaxiisii baan akrinay oo uu cunwaanka ku sharxayay kadib waxaa ku xigta waqowli llaahi tacaala iyo alla qowlkiisii uu yidhi fii quluubihim maradun sheikhu wuxuu yidhi waxaa laga hadlayaa hadda munaafiqiinti oo suuratu lbaqara bilowgeeda saddex qoloyaa alla uga hadlay oo uu sheegay alle mowqifka ay ka taagan yihiin qur-aanka iyo dacwadii rasuulka sal l slam uu la yimid waxaa ugu horeeya kuwa muuminiinta ah ee qeybka rumaysan salaadana ooga wixii alla siiyana wax ka bixiya wixii ayaga lagu soo dejiyena rumeeya wixii ambiyadii ka horreeyey lagu soo dejiyena rumeeya aakhirana yaqiinsan kuwaas alla wuxuu yidhi muuminiinta ah ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuuna kuwaasi hanuun alla xaggii ka yimid ay ku sugan yihiin waana kuwa liibaane kuwaas waa qeybtii koowaad waana kuwii qur-aanka aqbalay si muuqata iyo si qarsoonba waa muuminiintii kuwaasu qolada labaad waa ayo waa gaaladii qur-aanka diiday si muuqata iyo si qarsoonba u diiday oo iyagu aan munaafiqnimo ku soconin oo ku gaalooba diintii kuwaasna alla waa uu ka hadlo wuxuu yidhi in aladiina kafaruu sawaaء عalayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun khatama allahu calaa quluubihim kuwa gaalada ah waxaa isula mid ah udigitaanka adigu a u digayso iyo inaada u digin waa isugu mid waxba rumayn maayaan allana qalbigooda waa u daboolay qolada saddexaad waa munaafiqiinta sida muuqata waa ay raacsan yihiin diintii oo waxay leeyihin annagu muslimiin baanna waa idin la jirnaa laakiin qalbigiyay ka diidan yihiin marka waxay u muujisanayaan islaamnimada waa khadeeco iyo iyo khiyaano ay rabaan inay muslimiinta khidaacaan oo khiyaanaan waa munaafiqnimadii marka weynee taasu nifaaqi akbarkaa kii la dhihi jira waaye oo xagga caqiidada ah aakhirana qofkaasi marka uu dhinto sida uu ku dhinto diinla-aantaas iyo gaalnimada uu qarsanayay naarta darajooyinka ugu hooseeya oo gaalada caadiga ka sii hooseeya yuu gelayaa yani gaaladii iyaga naarta waxaa cadaabka kusii daran kuwa munaafiqiinta ah waana ku waaraya naarta oo wixii ay muujisanayeen oo aan qalbiga jirin aakhiro wax u tari maayaan munaafiqiinta marka alluu ka hadlaayey wuxuu yidhi wamin annaasi man yaquulu aamana billahi wa bilyowmi alaakhiri wama hum bimuminiin wamin annaasi man yaquulu aamana billahi wa bilyowmi alaakhiri wama hum bimuminiin dadkii waxaa ka mid ah kuwa leh annagoo alle iyo maalinkii dambeeyey waan rumaynay laakiin alle wuxuu leeyay waa beentood muminiin ma aha yukhaadicuuna allaha alla ayay khidaacayaan oo khadeecayaan waladiina aamanuu iyo muminiintii wamaa yakhdacuna ilaa anfusahum laakiin dhab ahaantii allana lama khadeeci karee naftooda unbay khadeecayaan wamaa yashcuruuna ismana oga fii quluubihim maradun qalbigooda cudur baa ku jira fazaadahum allahu maradaa markaas alla cudur kale usii ziyaadiyey walahum cadaabun aliimun bimaa kaanuu yakdibuuna walahum cadaabun aliimun cadaab daranna waa leeyihiin bimaa kaanuu yakdibuuna beentii ay sheegaayeen oy maarata ku sheegeen iimaan sheegashadaas waxay ka been sheegeen iimaanka ay sheeganayeen alla marka munaafiqiinta dhowr iyo toban aayadood yuu uga hadlay tilmaamahoodii xunxumaana waa uu sheegay alleh taasi marka waxay tusisay khatarta ay munaafiqnimadu ay leedahay waana wax ka dhasha cudur qalbiga ku jira marka cudurkaasi ma aha cudur maaragtay yani xubnaha ku dhaca oo kii caadigaayoo kale ma aha waxaa dhici karta hadii hadda la baaro yani qalbigiisi in la yidhaha may waxba ma qabyo wadnihiisi marka dhakhtarka la geeyo inuu yidhaha waxba ma qabyo laakiin xaggii macnaha yuu ka fasaadsan yahay oo ka jiran yahay cudurka hayaa waa maxay waa shaki iyo gaalnimo iyo munaafiqnimo cudurkii xubnaha ku dhacayo caadiga ahana kaasaa ka daranba aayadda suuratul axsaab ku jirta ee wadaadka maaragtay matniga iska leh uu soo arooriyey alla wuxuu ka hadlay qisadii kuwa isbahaystay oo axsaabta ahaa iyo waxay ku dambeysoo ah in muslimiinta alla uu gargaaray markii dhib badanu uu taabtay oo allana uu kurbadii ka fayday oo uu gargaaray cadowgoodiina alla magaalada madiina uu ka celiyey iyadoo wax dagaala aanu dhicin gaaladii soo duushana oo kooxaha isbahista ahaana aanay wax faa'iidaa ka gaarin dantay lahaayeen alla un baa jebiyey marka oo malaa'ig iyo dabayl iyo yaal lagu soo diray dabayshu marka waxay samaysay digsiyadii wax ku karsanaayeen yay maaragtay ka gedisay teendhooyinkoodii yay maaragtay siibtay dhagaxyo quruuraxana way ku tuurtay waxaa kaloo ula sii jiray in alla uu qalbiga cabsi ka geliyey nimankii gaarada ahaa markaasay go-aansadeen inay iska dhaqaajiyaan oo maka iyo meelihii ay ka yimaadeen isaga ruqaansadaan alla markuu wuxuu yidhi waradda allahu aladiina kafaruu bigaydihim alla kuwii gaalada ahaa ee duulaanka soo qaaday caradooda iyagoo qaba lam yanaaluu khayran oo wax faa'iidaana aan gaarin yaa alla uu celiyey oo uu dib uga celiyey magaaladii madiinaad wa kafa allaahu lmu'miniina alqitaala allana mu'miniintii dagaalkii waa uu ka kaafiyey oo asbaab caadi ah iyo mid qadariyaba yaa alla maaragtay uu sahlay muslimiintii wa kaana allahu qawiyan casiiza allana wuxuu ahaaday mid xoog badan oo maaragtay aan la iska dhicin karin magaalada madiine waxaa joogi jiray niman munaafiqiin ah oo taageersanaa nimankaa soo duulay ee isbahaysiyada sameeyey way hadleen kuwa munaafiqiinta ah waxayna yidhaahdeen sida alla nooga sheegay maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura alla iyo rasuulku nooma yaboohin ilaa kada moogiye yani waa guulaysanaysaan iyo wax la sheegaayo sax maahay leeyihin lee qalbigii ka bukaane munaafiqiintu waxay yidhaahdeen ninkan rasuulkii ka wadaan moogta sala alla alay slam wuxuu sheeganayaa inaan furan doono dhulka faris oo markaa boqortooyo xoog leh ahayd oo caalamka ka jirtay iyo dhulka ruom oo iyaduna boqortooyada labaad ahayd labadaas boqortooyo caalamka markaa ugu weynaa waagaas dhulkooda in la furan doono yuu noo sheegayaa annagana qofkeen uma bixi kara xataa inuu xaajadiisa soo guto ilaa in la ilaalinayo moogiye marka waxay ku jeesjeesayaan dacwadii rasuulka sala alla alay slam iyo wixii uu rasuulku sal slam dadku u sheegay oo ah in diintan alle u gargaari doono marka hadalka ay ku hadlaayaan waa niyad jebin iyo in muslimka niyadda laga jebiyo waa irjaafkii ayaddu ay sheegtay munaafiqiinta magaalada madiine joogtay qalbigoodu wuu jiranaa dadkay cabsi gelin jireen oo niyaddii ka jebin jireen waxay dhihi jireen waxaad ku sugan tihiin oo ah in meel kasta laydinka hareereeyey iyo cabsida aad cabsanaysaan waxay tusinaysaa in ninkan idiin yimidu uu been sheegaayo rasuulkii bay ka wadaan sala allahu alay slam laakiin allah fadeexeeyey oo dulleeyey oo u goodiyey markaasaa lagu xiiro in lam yantahi almunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun waalmurjifuuna fi lmadiinati hadday ka joogi waayaan kuwa munaafiqiinta ah iyo kuwa qalbiga ka buka iyo kuwa maaragtay magaalada cabsida ku faafiya lanuqriyanaka bihim yani alla waxa uu ku sallidayaa rasuulki waan kugu sallidaynaa adaan kugu sallidaynaa baa alla u leeyahy kadibna magaalada waxba lama joogi doonaan rasuulka sal ly slam oo magaalada laga ceyrinayaa camarka allaa lagu ceyrinayaa laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila wax yar muugi wax kale kula joogi maayan magaalada malcuuniina iyagoo ah kuwo naxariista alleh laga fogeeyey magaalada madiinana waa laga fogeynaya naxariista allena waa laga fogeynaya meesha alla uu yidhi aynamaa tuqifuu ukhiduu wa uqitiluu taqtiila sunnat allahi fi aladiina khalow min qabl caadadii alleh ee alla ummadihii hore ee gaaladaha kula dhaqmi jiraa waxay ahayd sidaas in maaragtay dadka noocaas oo kale ah la laayo marka ummadihii hore saasa loo halaagay kuwanuna waa la mid marka munaafiqiintan iyo gaaladan waa la mid haddi aanay toobad keenin oo aanay ka joogin waxaan ay ku dhex jiraan marka waa goodi iyo hadadaad alla xaggiisa ka timid oo loo goodinayo shiikhu marka wuxuu ku leeyahay duuduubka warku wuxuu yahay in cudurka maaragtay qalbigu u yahay mid khatar badan sababtoo ah musiibooyinkaas iyo aafooyinkaas waaweyn baa ka dhasha sida in dadka niyadda laga jebiyo oo la cabsi geliyo oo maaragtay warar aan fiicnayn la faafiyo alluu wuxuu yidhi in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira kuwa jecel in faaxishadii iyo arrimihii xumaa ee foosha xunaa muslimka dhexdiisa lagu faafiyo lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira cadaab daran bay leeyihiin addunya iyo aakhiraba hadday marka wax shaayaca ay maqlaan ama hadal xun ay maqlaan waa ay la boodaan iyagoo ku faraxsan markaas dadka ku dhex faafiyaan iyagoon iska hubsanin dantay leeyihiinna waa maxay inay muslimka kala geeyaan dadkii marka qalbigoodu xoogaa daciifka ahaa oo iimaankoodu aanu xoog badnayn iyo arrintaasi saamayn ku yeelanaysaa jidka allana dadka waa laga joojinaya waa laga xiraaya alla marka waa uu handaday waana u goodiyey waxa ay saa u sameynayaan marka munaafiqiintu waa maxay waa cudur qalbigooda ku jira yaa kaa u keena arrimahaas xun oo dhan u keena can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam abu hureyre waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka ale sal slm wuxuu yidhi ina almu'mina idaa adnaba danban qofka muminka ahi hadduu dembi ku dhaco kaanat nuktatun sawdaau fii qalbihi qalbigiisa waxaa gala dhibic madow yaa ku samaysanta fain taaba hadduu toobad keeno wanasaca uu ka joogo wuxuu ku dhex jiray waistakfara allana dembi dhaaf u weydiisto shuqila qalbuhu qalbigiisii nadiif buu noqdaa wain zaada haddii uu dembigii sii badiyana zaadad nugtadii iyo dhibicdii madoobayd way sii badataa xataa tacluwa qalbahu ilaa ay qalbigiisa daboosho fadalika alraanu aladii qaala allahu tacaala fiih kaasi marka waa raankii iyo mirirkii la sheegaayey ee alla uu yidhi kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuuna waxaa qalbigooda madoobeeyey oo mirdhiyey wixi ay kasbanayeen oo dembiyo ah shiikhu wuxuu leeyahay sababaha keena cudurka qalbiga gala iyo inuu mid engegan noqdo oo uu qalbigu dhinto oo aafooyinkaas qalbiga ay ku dhacaan sababaha maaragtay arrimahaas keenaah waa dembiyada haddii qofku uu dembaabo qalbigiisa waxaa lagu dhigaa nuqdo madow oo qalbiga muuminka asal ahaan waa cad yahay waana nadiif laakiin qofkii qalbiga lahaa hadduu dambaabo dhibicdaas madow baa lagu dhigaya qalbigii hadduu dembigii marka usoo noqdo haddana mar kale dhibicdii waa sii badanaysaa ilaa ay qalbiga ka daboosho raanka la sheegaya marka waa kaas marka wixii ay kasbanayeen oo macaasi iyo dembiyaal ah ee qalbigii ka madoobeeyey qof hadda dembi macsuum ka ahna ma jiro sidaa darteed yaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla ly slam kullu bni aadama khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun bani aadamku waa wada gefaa dembi waa ku dhacaan kuwa maarata dambaaba kuwa ugu wanaagsani waa kuwa toobad keenoo soo noqda markastoo dembi aad ku dhacdo soo noqo yaanu shaydaanku ku sirin oo aanu ku dhihin meelaad ka soo noqoto ma joogtid iska wad ilaa aad ku dhimato dembiyadaas sababtoo dembigu waxaa dhici karta si isuu kaa dhiidhiibaayo inuuba gaalnimo ku gaarsiiyo oo culimmadu waxay dhihi jireen almacaasi bariid ulkufr sheikhu wuxuu leeyahay ma jiro qof macsuum ah oo aan ka ahayn rasuuladii alle alla iyaga ilaaliyey laakiin dadka kale waxay mar walba mucarad u yihiin dembi qofka muuminkaah markuu toobad keeno alla waa ka toobad aqbalaa wixii madoobaa iyo nuqdadii madoobaydna meesha way ka tirtirantaa qalbigiina wuxuu u soo noqdaa caddaankiis siduu marka hore ahaa taasina qofka muslimkaa waxay ku boorinaysaa inuu usoo degdego toobadii iyo alla u soo noqoshadii qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inaanu fududaysanin dembiyada ama uu naftiisa ku yidhaahdo dee dad dembiyo aniga kuwii ka waaweyn sameeyaaba jira aniguna waan toobad keeni doonaa mustaqbalka oo marka uu naftiisa taswiif waxa la yidhaahdo ku maaweeliyo shaydaankaana waxaa u qurxinaya oo dibudhigaas iyo waad toobad keeni doontaa iyo gadaal baad ka hagaagi doontaa iyo waxaas ugu sheekaynaya xadiidkan abu hureyre waxaa ku jirta caddayn la caddaynaayo khatarta dembiyadu ay ku leeyihiin qalbiga bani aadamka waxaa kaloo xadiidka ku jira in waxa waxaa daaweyn karaa ay yihiin toobadkeen cudurku markuu yahay cudur xubnaha ku dhaca nimankan dhakhtarrada ahi waxay ku daaweeyaan daawooyin laakiin cudurka macnawiga ah uma baahna inaad dhakhtarra aaddo oo aada lacag bixiso sababta toobadu waa wax iska sahlan oo alla noo fududeeyey si dhab ah oo run ah inaad maarata alla ugu soo noqoto aada u baahanta oo dembi dhaaf aada weydiisato markaasaa qalbigaadii wuu caddaanaya marka wa qaala acmash acmash wuxuu yidhi araana mujaahidun biyadihi qaala mujaahid baa gacantiisii wax nagu tusaaleeyey wuxuuna yidhi kaanuu waxay ahaayeen yarawna kuwa ictiqaadsan ana alqalba fii mithli haadaa yacni in qalbigu uu kanoo kale ku jiro wuxuu ka wadaa calaa cashi faidaa adnaba alcabdu danban duma minhu haddii addoonku uu dembi galo farihii taagnaa mid baa lasoo laabaa fa qaala biisbacihi alkhinsari haakada markaasuu sidaas ugu ishaaray faryaraydiisii faidaa adnaba dumma haddii haddana mar kale uu dembaabo waa lasoo laabaa fa qaala biisbacihi alukhraa haakada fartiisii kalu haddana sidoo kale usoo laabay faidaa adnaba dumma mar kale hadduu dembaabo haddana waa lasoo laabaa wa qaala biisbacin aakhara haakada far kale ayuu sidaasoo kale ku sameeyey xataa damma asaabicahu kullaha ilaa farihiisii oo dhan uu ka laabo qaala wuxuu yidhi mujaahid suma yutbacu calayhi bitaabacin kadibna waxaa lagu qufulaa quful wa kaanuu yarawna waxay ictiqaadin jireen way arkaayeen ana daalika huwa raanu raanka la sheegaayo iyo mirarka wax walba daboolaya ee qalbigii oo dhan wada daboolaya inuu kaa yahay oo arki jireen rawaahu ibnu jariir baa wariyey can abi kuraybin can wakiicin canhu binaxwihi mujaahiduu ka wariyey si maarata sida hadda loo sheegay u dhow wa can mujaahidin aydan sidoo kale mujaahid waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi alraanu aysaru min atabci mirirkii la sheegay ee aayadda suuratu lmutafifiin lagu sheegay waa uu ka fudud yahay abciga abcigu waa quful ka sii daran raankii watabcu aysaru min aliqfaali qufulkaas dabcigaana waa ka sii fudud yahay iqfaalka iqfaalka darajad ugu sarraysay ah oo ugu dhibka badan dabciga ku xiga raanka ka sii hooseeya shiikhu wuxuu leeyahay kan wuxuu noo fasirayaa xadiidkii ka horreeyey markastoo addoonku uu dambaabo far baa soo laabanta ilaa shantii farood bay soo wada laabmaan marka taasina waa tusaalayn uu mujaahid tusiyey si uu macnihii usoo dhoweeyo oo uu caddeeyo sida maaragtay qalbigu uga buuxsamo nuqtooyinkaas madmadow nuqto nuqto kale lagu daray nuqto kale lagu daray markaasuu gacantiisii yuu fidiyey markii dembi qofku uu galaba hal far buu marka soo laabay ilaa shantii farood ay wada laabmeen waa wada madoobaada marka qalbigu waa wada daboolmay dembiyaduna waa sidaasoo kale qalbigay ku soo arooraan dembi kastaana qayb ka mid ayuu daboolaa qalbigii sida fartuba ay u daboosho qayb ka mid a calaashi ilaa shantii farood ay maaragtay ka dhammaystirmaan oo calaacashi kulligeed wada daboolanto oo calaacashi ay wada daboolmato kulligeed qalbiguna waa sidoo kaleo haddii dembigu uu ku bato nuqdooyinkii madmadoobaa yaa dhammaystirma saasuu marka uu raankii u gaaraa iyo mirirkii dhammaystirnaa kadibna dabci baa lagu sameeyaa qalbigii kadibna waxbaawax kasii daran baa kusii dhaca oo ah iqfaalkii qalbigii la qafilayay sidaa lou yidhi ama calaa quluubin iqfaaluhaa qalbiyoma waxaa saaran qofulyaalkoodii oo xaqaba uma maaragtay daloolaan wax nuurkii imaanka kamiduu geli maayaan wax khayrahoo kasoo fulaayana maleh allaha naga badbaadiye wacan abi saciidin abu saciidin alkhudri waxaa laga wariyey qaala inuu yiri qaala rasuulu llahi sala ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi alquluubu arbacatun qalbiyadu waa afar qalbi qalbun ajradu qalbi nadiif ah oo saafi ah oo munaafaqnimo iyo dabool iyo xiqdi iyo ka maran oo fitradii ku sugan fiihi mithlu siraaji waxaa ku jira sidii faynuus oo kale oo yasharu waa uu ifayaa buu yidhi wa qalbun aqlafu iyo qalbi daboolan oo dabool ku xiran yahay marbuutun bikhilaafi daboolkiis lagu khilaafay oo khilaafkiisa lagu daboolay oo ka celinaya xaqii inuu galo wa qalbun mankuusun iyo qalbi dabagedisan wa qalbun musfaxun iyo qalbi laba wajiilo ah khataabi wuxuu leeyahay laba weji buu leeyahay gaaladana weji buu kula kulmaa mu'miniintana weji buu kula kulmaa waxaa kaloo lagu fasira sida culamo kale ay yidhaahdeen musfaxu inuu yahay kan ballaaran sidii waraaq maaragtay furan oo ballaaran oo kale afartaas bay u qaybsamaan marka wa ajrad iyo aklaf iyo mankuus iyo musfax fa ama alqalbu alajradu buu yidhi fa ama alqalbu alajradu qalbigii nadiifka ahaa ee xumaan oo dhan ka marnaa fa qalbu lmu'min waa qalbigii qofka mu'minka ahaa fa siraajuhu fiihi nuurun faynuustaas baa marka iftiin u ah wa ama alqalbu alaqlafu qalbigii daboolnaa fa qalbu lkaafiri waa qalbigii gaalka wa ama alqalbu lmankuusu qalbigii dabagedisnaana fa qalbu lmunaafiqi alkhaalisi waa kii munaafiqa ahaa ee munaafiqnimadiisa ay maaragtay khaaliska ahayd oo saafiga ahayd qalbigiisi carafa alxaqa uma ankara xaqi buu maaragtay gartay kadibna waa uu inkiray culamada qaarkood waxay leeyihiin maaragtay muumin buu ahaa markaasuu ridoobay laakiin riddadii buu qarsanayaa gaalnimada waa qarsanayaa bay leeyihiin ama markii horeba maaragtay sooma islaamin oo munaafiqiinta laftooda xaqi way garanayeen laakiin haddana maaragtay qalbigay ka inkirsan yihiin wa ama alqalbu almusfaxu qalbigii marka laba wajiilaha ahaa faqalbun fiihi iimaanu wa nifaaqun waa qalbi iimaan iyo munaafiqnimo ku kulmeen wa mathalu liimaani fiihi tusaalaha iimaanku uu leeyaho qalbiga ninkaas ka mathali lbaqlati oo kale waay waa maaragtay caleentii weyneed oo kale yamuduha almaau tayibu ee biyihii wanaagsanaa ay maaragtay quudinaayeen wa mathalu nifaaqi nifaaqa tusaalihiisuna wuxuu yahay oo fiihi qalbigaas maaragtay qalbiga musfaxa ku jira ka mathali alqarxati oo kale waa dhaawici yamuduhaa alqeyxu waddamu oo ay soo buuxinayaan malax iyo dhiig fa ayu lmaadatayni halabat cala alukhraa halabat caleyh labada maaddo waa biyo iyo maaragtay dhiiggaas iyo carunkaase tii qaalib noqota oo ta kale ka qaalib noqota yaa halabat caleyh qalbigu u adkaata dhinacaasuu marka xukunkeedii qaataa sheekh albaanina wuxuu ku xukumay xadiidku inuu yahay daciif oo taag daranya shiikhu wuxuu leeyahay qalbiyadu waa afar nooc mid saafi ah oo cad oo wax xiqdiga qishi aysan ku jirin sidii maaragtay alla u abuuruu maaragtay isaga sugan yahay faynus baana ku jirta ifaysa waa qofkii muuminkaha qalbigiisa nuur baa ku jira alla xaggiisa ka yimid sida alla uu yihi allahu nuuru samaawaati walard alla waa nuurka samaawaadka iyo dhulkaba mathalu nuurihi tusaalaha maarata nuurka alleh waa ka mishkaatin oo kale waa daaqad daaqad oo fiiha misbaaxun yani faynus ay ku jirto almisbaaxu faynusina fii zujaajatin dhalo ayay ku jirtaa azujaajatu dhaladuna kaannaha kowkabun duriyun waa xidig ifaayo oo kale yuuqadu yani laga huriyo min shajaratin geed mubaarakatin barakaysan zaytuunatin zaytuun ah laa sharqiyatin walaa garbiyatin barina maaragtay ma jirto galbeedna ma jirto meel dhexay jirtaa yani haddii bari jiri lahayd ama galbeed jiri lahayd macnaha wax dhib baa soo gaari lahay qoraxdii iyo howlo noocaas oo kale ah yakaadu zaytuhaa geedka saliidiisu waxay u dhowdahay yudiicu inuu iska iftiimaba walow lam tamsashu naarun dabba yaanu taabanin nuurun calaa nuur waa nuur nuur kale alla uu saaray yahdi illaahu linuurihi man yashaa allana nuurkiisa wuxuu ku hanuuniyaa qofkuu doono wayadribu llahu amthaala linnaasi dadkana allah tusaalayaalkii waa uu u caddeeyaa wallahu bikulli shayin caliim allana wax walba uu cilmi badan yahay kaasi waa qalbiga muuminka marka wuxuu marka tusaale u tahay nuurkii alle ee qalbiga muuminka ku jiray oo lagu misaalay sidii daaqad oo kale daaqadaasna ay faynuusu dhex tahlo oo markay faynuusu daaqadda ay ku jirto aysan meel bannaan oolin iftiinkeedu waa ka xoog badan yahay marka faynuusu meel bannaan la yska dhigo sababto nuurkia kala tegaayo o kala fogaanayo marka nuurka alle ee qalbiga muuminka ku jira waa sida faynuustaas daaqadda la dhex geliyey ayaddiibu marka uu sharxa shiikhu nuurkaas maarata mathalkiisa la sheegayana waa nuur makhluuqa buu leeyahay nuurku laba qaybood ayuu u qaybsamaa buu yidhi shiikhu nuur makhluuq ah waa nuurkii iimaanka iyo nuurkii maaragtay qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo noocyadaas waaye nuur kalena waa mid maaragtay nuurka alle ah iyo nuurka wejigiisa magacyada allena waxaa kamid a annuur tilmaantii allena waa nuur hadalka allena waa nuur kuwaas marka waa makhluuq lama laha makhluuq ma aha nooca labaad ee qalbiyada bani aadamku waa midka aqlafkaah ee daboolanee xiran daboolkaasna wuxuu ka xirayaa oo afka uga duuban xaqi inuu soo galo waa qalbigii gaalka sida alla uu yidhi markuu yuuda ka hadlaayay wa qaaluu waxay yidhahdeen quluubunaa gulfun qalbiyadeenu waa daboolan yihiin bay yidhahdeen dabool baa saaran waxba kuma maqalnaba hadalkaadu mana soo gaaraayo been bayna sheegayaan oo alla qalbigooda ma dabooline iyagaa daboolay oo khayrka marka soo geli maayo alla wuxuu yidhi bal lacanahum allahu bikufrihim sidaas maahee allah lacnaday iyaga oo naxariistiisa ka fogeeyey gaalnimadoodii sababteed fa qaliilan maa yuuminuuna intay rumaynayaan baa yar haddii rasuulka sal sl warkiisa maqli lahaayeen alla waa karaamayn lahaa laakiin iyagaa sabab u noqday in qalbigii laga daboolo qalbiga saddexaad waa maxay waa midka mankuuska ah waa qalbiga munaafiqa sababtoo xaqii buu gartay kadibna waa iska diiday marka waa wax maarata hoos hoos u socday waay wuu dabagedoomay wixii khayr ahayoo ku jiray yaa ka baxay laakiin kii gaalka ahaa marnaba isagu khayrka maba doonayn mana aqbalayn nifaaqu waa laba nooc munaafiqnimadu labay u qaybsantaa mid yar oo xagga camalka ah qofka muuminka taa waa ku dhacaa mararka qaarkood sida inuu been sheego oo kale ama ballankii kasoo bixi waayo oo markaa qayb nifaaqi ka mid ah yaa markaa ku jirta ilaa uu faraha ka qaado sida aan axaadiis noocaas oo kale ah kusoo marna hadda ka hor kan labaadna waa maxay waa nifaaq weyn munaafiqnimada weyneed oo saafiga ahayd qofkaa marka iimaanba kumaba jiraba nifaaq ictiqaadi aa lagu magacaabaa kaas qalbiga afraad waayo qalbiga afraad waa maxay waa qalbi musfax ah waxaa ku jira iimaan iyo munaafiqnimo yar baa iskula jira yani nifaaqii camaliga ahaa baa ku jira ila nifaaq waxaan dhahnay mid ictiqaadiya iyo mid maaragtay qalbiga u qaybsamaan karin ictiqaadiga qofkaas qalbigiisu waaba dabagedisan yahaba allah naga badbaadiye nifaaqa camaligaana qalbiga qofkaasi waa qof maaragtay xaqi ka leexday oo imaankii tilmaamihiisina qaar ka haysta munaafiqnimadii tilmaamahoodina qaar ka haysta hadba wixii marka ka qaalib noqdo maadadii munaafiqnimada haddii qaalib noqotana munaafiq buu iska noqdaa maadadii iimaanku haddii qaalib noqotana iimaankii baa maaragtay uu ku sugnaadaa qofkaas marka haddii iimaanku uu ka qaalib noqdo waa uu badbaadaa haddii munaafiqnimadu ay ka qaalib noqotana waa halaagsamaa nifaaqaas marka waa mid khatar badan sababtoo ah qofkaasi yaabaan la dhihin nifaaq ictiqaadigu ku jiraa oo qalbigu gaal ka yahay aan la dhihine laakiin waxaa looga baqaa intaas ay usii jiido munaafiqnimadii weyneed oo xagga caqiidada ahayd waana ta uu uga baqi jiray rasuulka sal slm ummadiisa xadiidkii abuu saciid alkhudri u wariyey oo rasuulka sal slm uu yidhi alaa ukhbirukum bimaa huwa akhwafu calaykum cindii min almasiix dajaal waanan idiin khabraynin idiin sheegaynin waxaan idinkaga cabsi badanahay masiixu dajaal gaalkii weynaa ee aakhiru zamaanka soo baxaayay ee dad badan maaratay ku dhumi doonaan wax kasii khatar badan miyaan idiin sheegaynin qaala qulnaa waxaan ku niri buu yidhi balaa yaa rasuulallah ha waan u baahannaha noo sheeg baan ku niri qaala wuxuu yidhi ashirku alkhafiyu waa shirkiga kiisa qarsoon an yaquuma arajulu yusallii waa in qofku uu istaago oo uu dukanaayo fayusayinu salaatahu salaadiisii wuu qurxinayaa lima yaraa min nadari rajulin ilayh waa waxa uu arkaayo oo qof fiirinaya qof baa fiirinaya qofkaasu marka qalbigiisii maarata milicsanaaya oo isleeyahay maarata ha ku faaniyo oo agtiisa ku weynow iyo wax noocaas oo kale ah marka waa munaafiqnimo qarsoontaasi muminiinta qaarkoodna waa ka dhacaan waxaas waana wax aada u khatar badan laakiinse haddii iimaanku uu ka qaalib noqdo oo ka saa'id caleeyo dadka muminiinta ah buu ku xisaab noqdaa haddii munaafiqnimadu ay ka saa'id caleysana ay ka qaalib noqotana munaafiqiintii baa lagu xisaabiyaa taasi marka waxay daliil u tahay ay ku caddaynaysaa in munaafiqnimada mideeda camaliga ah ee dadku ay yaryaraystaan ay kuu jiidayso oo kuu riixayso munaafiqnimadii weyneed oo xagga ictiqaadka ahayd wallahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين